wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay muhiimadda waxbarashada gabdhaha waxaa barnaamijka marti ku ah oo aan ku waraysanaynaa faadumo cali iimaan madaxa ururka u dooda xuquuqda gabdhaha soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano sakaardo oo fadhigiisu yahay magaalada baydhabo islamarkaana haweenka ka caawiya waxbarashada ugu horeyn faadumo kusoo dhowow barnaamijka madasha haweenka waxaad ka warantaa xaruntiina iyo waxyaabaha ay barto haweenka sinamey waan ku dhowahay waana kaaga mahad celinaynaa fursada ay siisayna aan kusoo dhowaado laanta v o a waana ku mahadsan tahay magacayga qaadimo cali iimaan waxaana ka shaqeeyaa n g o la dhaho somali gals right development organization oo in badan ka shaqeeya arrimaha gabdhaha iyo haweenka ahna diirada saara dhanka waxbarashada gabdhaha aniga in badan waxaan ka shaqeynaa arimaha waxbarashada arimaha women empowertiga saas oo kale waxaan ka shaqeynaa gender based violence dhibaatooyinka loo geysta gabdhaha iyo haweenka marka inji-ogeena wuxuu bariority siiyaa haweenka oo aan codkooda meel dheer aan la gaadhsiinayni inuu dhibgeed badan u sameeyo oo qareemad badan u sameeyo si ay u heli lahaayeen baahiyaha ay u baahan yihiin masneedhiskooda aan ku daboolo lahayn marka injogan waxaa la aas-aasay labada kun toban iyo sagaalka ilaa dhexdan wuxuu ku shaqeeyaa si oo muwaadinnimo ah oo aan ugu ololeyna arrimaha gabdha iyo haweenka aasaasaha injogan waa aniga waxaana go-aansaday markaan arkay gabdhahan a d p ku nool aan haysanin waxbarashada aan jaaniska u helin in ay waxbarashada fursadaha inay helaan school bs inay iskaga bixiyaan so marka waxaan go-aansa inaan xarun skailis aan furo aan gabdha aan ku tababaro xaruntana waxay ay furan tahay atleast two years waxaan waxbaraynaa gabdhaha un si ayaga noloshooda ay ku fargareyn lahaayeen waxaan barnaa skailiskaan barnaa education training skaileska farshaxankasaa loo yaqaano cilaasaarka darkarinta sharqaanka uunsiga saabuun sameynta waxaana aragnay skils gabdhaha dee laga dhisa in ay noloshooda ka fargareyn karaan gabadha aan waxbarin dhiiba gabadha waxbaratay isku hami ma ahan isku fikradna ma ahan sow waxaan go-aansanay marka inaan waxbarashada gabdhaha aan sare u qaadno aana siino muhiimad gaar ah sow marka xaruntaas magaceeda waa baydhabo yib santaraa lahaa waxayna ku taalaa magaalada baydhabo sidoo kale waxaan gabdhaha aan ka dhisnaa cuntikariska mamcaanada in ay sameeyaan gabadha hadday la baro skailis waxay ka fargarayn kartaa nolosheeda waxayna bulshadan waxay qaban kartaa mostly waxaan baryoolta masdiirada aan saarnaa i d b waayo gabadhan i d b hadday gurigeed joogto oo skailis kala baro waxay sameyn kartaa inay nolosheeda ay familkeeda cidaheeda in ay nolol maalmeedkada ay u raadiso so ayadoo waxbarashada aan jaanis u helin haddaa skailaska la baro waxay meesha ka baxaa amase ka yaraanaya baahiya ay u qabeen inay waxbarashadii guud ahaan ay hesho soo marka mr communitin kama marmo ayagana ay ku jiraan marka aniga guud ahaan waxaan baryoritiga aan siinaa in aan waxbarno gabdhaha haweenka saas oo kale waxaan u oleynaa inaan gabdhaha aan ku biirno manajmentiga tiimka saas oo kale waxaan ololo u sameynaa xarumaha waxbarashada aan tagno management tiimka oo iskoolaha mase jaamacadaha in aan ku biirano saas oo kale waxaan sameynaa gabdho oo waxbarashada aan dugsar ay soo dhameeyeen aan heli karin waxbarashada jaamacada heer jaamacad aan ololo badan aan u sameyno aan la fadhiisano maamulaha iskuulada si ay ugu siin lahaayeen waxbarasho free ah wax badan aan ka guuleysanaa taliseelaa dhowr iyo labaatan gabdhood aan waxbarasho feli u helnaa taas oo kale waxaan kale aan ka marneyn in aan ka hortaga haweenka aan ka shaqeyno dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka sida gender based balansiga camal waxaan kale oon ka marneyn in aan haweenka participation politikeska in aan qeyb aan ugu ololeyno ooan gabdho badan aan waxaa jira ololo badan u sameynay siyaasada dhinac fiican ay ka joogaan naaw marka guud ahaan waxaan ka shaqeynaa baayaha haweenka iyo gabdhaha saas oo kale waxaan inji oogeyna oo muhiimadiisa ay tahay in haweenka la imbaawar gareeyo oo fikradahoodii la dhiiba miisaska rismakarka saas oo kale waxaan kale aan ka fikirnaa gabartan wax la barin gabarta wax la baray misasku ma dhaqan karaan mas-uuliyiid waayo gabadhan wax la baray waxay og tahay in ay waxbarashadan faa-iido muhiim ay u leedahay ka famil ahaan ka qoys ahaan iyo ka bulsho ahaanba marka baryoorta waxaan siinaa waxbarashada gabdhahaasaan u xoojin lahayn aana meel fiican ay ugu gaari lahaayeen haweenka soomaaliya mise gabdhaha soomaaliyeed faadum waxaad sheegtay inaad xoogga saartaan waxbarashada gabdhaha bal ka waran muddada ay waxbarashada u socoto iyo guud ahaan tirada ka aflaxday tan iyo intii aada howsha bilowdeen iyo cidda idinku gacansiisa waa runta abaa waxaan baryoorta aan siinaa mase aan xoojina waxbarashada gabdhaha sow atlist waxaa hadda noo qalanjibisay intii muddada ay socotay koorsada laba boqol iyo konton gabdhood koorsadan waxay socotaa lix bilood markale lix bilood u qalanjibiyaan gabdhaha so waxaa in badan aan ku barnaa si volontier bis ah muhiimadeena ma ahaan aniga in aan hay-adna sabort galay so marka waxaan ku bilownay in aan si volontier aan u biloawno as inji ahaan contribution dhexdeena aan iska qof kasta la saaro soo se aan u kafargalayn lahayn macalimiinta iyo ardayda qalabkii aan wax ku bari lahayn marka anigoo koorsadii koowaad noo socota waxaa koorsadii labaad noo imaatay hay-ad gaar la dhahaayo ayagaa marka macalimiinta iyo technical ahaan noo saboort galeynaya qalabkii gabdha wax ku baran lahaayeen marka hay-ado kale ay noo imaadeen way jiraan oo inay naga saboort galeeyeen noo ballanqaadeen soo marka hadda cidaas geer oo naay maanta naga saboort gareyneysay marka saasaan usii wadnay aniga baryorat ma siinayn in aan qoona saboort gareysa marka waxaan baryorat aan siinaa inaan xarunta aan sii wadi karno oo contribution aan kusii wadi karno oo macalimiintii naftooda aan u sheegi karno in ay waxbarashada gabdhaha la xoojiyo oo qofkii wax barto qofka kale haddii wax sii bara in uu kasii heli karo fursado qaali ah waxbarashada waxbarashada as soo bartan in uu ugu sii faa-iideyn karo gabdhaha kale waxbarashada u baahan yihiin aniga macalimiintana waa gabdho wax wax sii bar waa gabdho gabdhahana waxay diyaar u yihiin in ay gabdhaha kale soomaaliyeed inay wax sii baraan oo saboort gareeyaan waxbarashada ugu faa-iideeyaan marka gabdhaha waxaan ku ololeynaa mase macalimiinta gabdhaha aan u sheegnaa inay gabdhahan wax aan soo barin iskiilska ay ugu faa-iideeyeen ay waxbaraan saasaan xarunta aan ku kafargareyna aan ku wadnaaba waxaa dhici karta inay jiraan dumar fara badan oo soo codsada fursadahaasi waxbarashada amaba jeclaan lahaa inay ka faa-iideystaan qaab ceenkee ayaad ku xulataan dumarka doonaya inay fursadahaasi waxbarashada qeyb ka noqdaan way jiraan gabdho badan oo soo codsada waxbarashada anaga waxaan leenahay xabis oo injil guud ahaan uu leeyahay marka waxaan kale oo leenahay beijnoo sameysana oo gabdha waxbarashadooda laga soo bandhigo twitter meelo beijkan kasoo arkaan marka hadday soo arkaan waxaa meesha ku qoran number oo lagala xiriirayo hadday waxbarashada u baahayeen gabdhaha ay soo wici karaan tiimaa u diyaarsan oo gabdhaha u tababaran qaar waxay jiraan xafiiska ay imaanayaan qaarna ay naga soo wacayaan kool telefoonka soo waxaan sameynaa qofku waan wareysanaa waan la fadhiisanaa waxbarashada iskilaska waxaase muhiimada ay u leeyihiin gabdhaha waxaase kasoo doortay in uu in joogaan waxbaro marka waxaa jira foom oo laga buuxinayo oo qofka sharwado badan oo waxaa la weydiinaya ay jirta meesha ku qoran inuu waxbarasho diyaar u yahay in aan gamdinaynin koorsi inuu imaanayo in koorsasi volontiir a wax lagu baraya aan wax lacag laga qaadanin muhiimada waxaa la weydiiyaa in uu koorsada inuu soo xaadir karo inuu ilmaan karo in waxbarashadan uu diyaar u yahay aad gabar kasta oo waxbarashada iskiilaska ay diyaar u tahay xarunta everyday way u furan tahay wayna imaan kartaa waxaa jira koorsada waqti la bilaabay waqti ay ku eg tahay marka waxaan u sharaxnaa muhiimada koorsada ay leedahay iyo timeka ay soconayso iyo timeka ay ku eg tahay marka waxaan u sharaxnaa waynaga accept gareynayaan anagana sharwadaheena ayagana haddaan u sheegna ayagana way ogolaanayaan so waxaa kale oo jirta sometimes aan iskuulaha jaamacada aan tagayna xisooyinka aan bixinayna aan usoo bandhigayna gabdhaha inay iskiiliska ay bartaan gabadha waxaa muhiimada siinaysa inay wax barato un xafiis ay fadhiisto marka aniga waxaan u sheegan waxbarashada iskiilis gabdha inay muhiim ay tahay gabadha iyadoo gurigeeda joogto oo mase xafiiskeeda ka shaqeynaysa inay iskiiliskana ay ka shaqeysan karto oo waxna baran karto iskiiliskana ay sii wadi karto haddaan u shirxno iskoolaha aan tagno mase jaamacadaha aan tagno waxaa jira foomam ay gabdhaha ay wataan oo ka shaqeeya sectorka educationka oo n g o-geena marka foomamkaas laga soo buuxina qaar anigaa u tagna oo xarumaha wax ay ku baranayaan mase xarumaha ay ku shaqeeyaan ugu tagnaa qaarna ayagaabana soo cusub oo xafiiska yimaadaan mase taleefon laga soo wacaan qaarna waa ay dhibiya anigaaba ay dhibiya ugu tagno oo waxbarashada iskailaska macnaheeda iyo waxay muhiimada gabdhaha ay uleeyihiin inay skills ay bartaan inaan usii sharxno saas aan foomka aan kaga soo buuxino marka aan haysada aan ku bulo aniga sharuudo muhiima oo weyn ma qabna laakiin waxaan qabnaa in qofkan xisada uu soo xaadanayo waqtika ay dhammaanaysa waqti ay bilaanaysa inuu reedi uu yahay inay kagoonsaantay commitment uu leeyahay inuu xisadaan koorsan skailaska koors uu doortan inuu dhammeyn karo aniga koorsan uma doorno qof goorsada asaa dooranayo oo maadada uu baranayo skilska ka mid ah inuu asi ku fiican yahay inuu baro oo hami uu leeyahayna waa loo soo bandhigaa marka koorsadaas uu doorto oo muhiimada uu siiyaa la baraa aadaad umaasanta waan gartay marka ma jiraan gabdha iyagu wax ka bartay xaruntan oo maanta isku filnaasho gaaray amaba xarumo kale ka shaqeeya amaba aas aasay oo fursadaha ayaga ay soo barteen mid la mid ah kaga faa'iideeya gabdhaha kale ee aan fursadaha waxbarashada helin way jirtaaba gabdho oo xarumo ay furteen gabdhahan skiilska aan barnaa qaar waxay furteen qof kasta maadada uu bartay cilaansaarka camal qaar waxaa jira burkiyeera ay furteen qaar waxaa jira oo dharkalinta aan barnay iskaashi camal ay sameeyeen oo xarun oo inay isku darsadeen ay furteen qaar kale waxaa jiro macalimiin ay sii naqdeen anigana hadda gabdhaha aan wax barnaa waxaan kaloon sameynaa liistaan u sameynaa gabdha actifeka oo inay macalimiin ay sii naqdeen ay rabaan waan liisti garaynaa waxaa jira hay-ada qaar naga soo codsadeen gabdhihii aan wax barnay inay macalimiin ay sii naqdaan qaar waxaa jira meensheer ay ku qaataanba xarumo kale ay kasii baraan ayagana t o t ay naqdeen ay tababaro ay naqdeen aa jiro marka muhiimada aan leenahay intaasi inka badan waa inay gabdha aan wax sii barin ay macalimiin ay sii naqdaan inay xarun badan ay sii sameystaan iskiiliskana ayagu usoo faa-iideysteen inay gabdhaha kale ayagu sii faa-iideeyaan muhiimad mise baryooridka waxa aan siina waa intaas wartaasna ka guuleysanay waxaa jirto intaasi inka badan oo hami u leh in xarumo ay sii furtaan macalimiinna ay sii naqdaan aada iyo aada u maasanta marka laga soo tago inaad gabdhaha bartaan xirfado kala duwan oo ay ku shaqaystaan dhinaca kale qorshihiina ma ku jiraa inaad ka caawisaan sidii maalgashi ay u sameyn lahaayeen amaba shaqooyin u gaar ah si noloshooda ay u maareeyaan qorshaheena way ku jirtaa waxaaba aan u tababarnaa inay qaabka ay u ganacsan lahaayeen business owner ay u noqon lahaayeen waxaan kale aan u sameynaa gabdhaha in aan ku xirno bangiyaalka ay kasoo qaataan lacaga diimo ah ay iska celiyaan markii ayaga ganacsigooda ay furtaan bangiyaal badan aan ku guuleysanay waxaa jira labaatan iyo shan gabdhood aan ku xirnay waxaana aan u sameynay shan shan gabdhood aan iskugu xirnay waxay kasoo qaataan shantii gabdhoodba lacag isku xirnay kasoo qaataan gabdhaan hadda wax aan barno kuma fasaxayna magaalada waxaan u sameynaa in ay business ay sameystaan taas waxaa ka sabood gareyn kara in aan bangiyaalka aan ku xirno si ay lacago ay ugu soo qaataan lacagta ay soo qaataan bishii waxay iska celiyaan wax yar marka waxaa jiro dad oo ilaa fiistariya ay ku guuleysteen inay lacagtaas kasoo celiyeen haddana ay lacag kale soo qaateen haddana iska celiyeen ay lacag kale ay soo qaateen marka businesskana priority-in aan siinaa oo aan ugu jira inaan qorshaheen aan ku darsansay kor loogu qaadi lahaa ganacsiyaha gabdhaha waxaan kaloo u sameynaa mar waxaan sameyn training oo laga sabood gareyna mase lagu umbaawan gareyna gabdhaha ganacsi yar u furan aan u qabanaa muhiimada ganacsiga ay leeyihiin barnaa waxaan kaloo aan sameynaa in aan sameyno markaas interview aan u sameyno haween ganacsiyada ganacsida muhiimka ay u leeyihiin sometimes waxaan sameynaa in aan trainingkaas aan kasoo qulabgelino ganacsiyada yarada habeenka mise ganacsiyada weyn habeenka isku jiraan inaan tababara aan u qabano muhiimada ganacsigana aan barno marka waxaas iyo wixii kasii badan aan u qaban karna gabdhahan u qabanaa muhiimadaan mehan in waxbarashada un prioritiga aan siino ganacsi cuntada in ay gabdhaha kusoo biiraan oo la aamino gabdho nolosheeda iyo nolosha communitiga oo wax u qaban karo oo wax soo saari kara in ay naqdaan haddasaan ognahay suuq suuqooyinka badan waxaa ka shaqeeya waa gabdho mase habeen waxaa ganacsada waa habeen marka haweenkaas haddii la imbaargaray oo la xoojiyo oo ganacsi fiican loo sameeyo waxaa aaminsanaya in ay bulshadana wax ka bedeli karaan ximidkoodana wax ka bedeli karaan ganacsigoodana hor usii koraayo oo ganacsi koro oo u qabad ay u leeyihiin qofka ganacsiga uu sameysan karo wax new ana magaalada soo gelin karo oo online ku ganacsan karo offline ku ganacsan karo intaas inka badanaa sameyn hay-adiina ee fursadaha waxbarashada ay bixiso ma mid ku kooban baa magaalada baydhabo oo keliya mise waa mid gaarta guud ahaan deegaanada ee koonfur galbeed maadaama dumar fara badan oo fursadahaasi u baahan ay jiraan waad mahadsan tahay sanamey hadda waxaan ku egnahay magaalada baydhabo laakiin waan rajeynaa inaan degmooyinka aan gaarno oo waxbarashadeena ay gaarto sao n g o guud ahaan wuxuu ka shaqeeyaa state koonfur galbeed steedahakan degmooyinka dhan waxaa noo jooga xukolbo intaar ay ka shaqeeyaan marka waxaan rajeynaynaa sanadkan soo socdaad oo ilaahay tumse sanadkan bilaawda in aan waxbarashada gabdhaha aan gaarsiino skeelaska degmooyinka guud ahaan koonfur galbeed laakiin hadda waxaan ka shaqeynaa magaalada baydhabo waxaana ka bilaawnay in aan gasti ahaan aan u bilaawno skeelska gabdhaha inay aan sii xoojino aan kor usii qaadno mustaqbalka waa rajeynada oo ilaahay inaan degmooyinka aan gaarno oo aan kasii bilaawno haddaan jaaniska aan u helno dowlahaydna ka sokow inaad madax ka tahay hay-adda dhinaca kale waxaad xustay inaad aas-aasaheeda tahay bal sharaxaad ka bixi maxaa kugu dhaliyey markii hore inaad aas-aasto qaabka ay ku timid mesheenimey waad mahadsan tahay su-aal muhiima oo weydiisay aas-aasaha an joogo soomaaliya strike development organization waxaa igu dhaliyana aas-aaso markaan arkay waxbarashada gabdhaha inay sii liidato waxaan arkay inay baahaya habeenka mis gabdha ay rabo in zaa-id loo embower garayo oo la xoojiyo marka aan arkay gabdho badan oo iska dhawaalaytirsan aan helin waxbarashada mise gabdho badan aan helin dhibaatooyinka oo ay ugu imaadan famil ahaan mis community-ha aan arkay in aan ololo badan aan u sameeyo saan u xoojin lahaa muhiimadda ay u leedahay waxbarashada gabdhaha mostil waxaan booqdaa ay dhibiya markaan booqda waxaan soo arkay gabdho badan aan waxbarashada rabin mise aan jaanis aan u helin inay waxbartaan waxbarashada muhiimad ay u leedahay inay waxbartaan ay kuu sheegaan waxay ku leeyihiin waxbarashada waan rabnay laakiin jaanis uma inaan wax aan barno marka waxay igu dhalisa inaan aas-aaso n g o oo in badan ka shaqeeya arrimaha gabdhaha markaan muhiimadda mise baryoritiga waxaan siiyaa inahaan gabdhaha waxbaro oo gabdhaha ambaargareeyo n g o badan oo ka shaqeeya habeenka way jiraan laakiin waxa aan magaca gabdhaha aan u qaato waxaa waa in gabdhaha la xoojiyo gabdhaha waxa dhibaatada ku dhacso waa gabdhaha waxa oo in badan oo dhinac loo riixo waa gabdhaha in badan gabdhaha baryoriti lama siiyo marka aas-aasaha familka misqoyskan waa gabdhaha gabdhaha hadday wax barata waxay ka fargareyn kartaa nolosha familkeeda qoyskeeda gurigeeda saas oo kale communitiga marka gabdhaha waxbarashada la xoojiyo oo nidhasa gabdhaha u baahan yihiin la xoojiyo waxaan badan iskoolo badan aan tay waxaan arkay in ay lahayn manajtiminka gabdhaha aan lahayn gabadhan wax badanaa u baahan kartaa marka ay waxbarashada ku guda jirto oo heer dugsi hoose ahaata mise heer jaamacaha ahaatay laakiin hadday ayagu joogaan najmitiim gabdha ay ka mid yihiin codsiga mise baahida gabdha bay dabooli karaan marka waxaan in badan aan karday mise an aragtiday aan ku adsa injo waxay tahay in meel kasta mashaaqo kasta mase bosition kasta gabdha ay kasoo muuqdaan taasna waxaan sameyn kara qof oo u istaago oo u ololeeya inay muhiimada gabdhaha ay u leeyihiin xarumaha shaqada arrimaha waxbarashada xarumaha loogu shaqeeya political issues inay gabdhaha fast ay ka ahaadaan taasaa igu dhalisina aan injon aas-aaso waana ku guuleystay oo muhiimada mase fikraday aan ka lahaan waa ii suurtagalay haddana waxaan rajeynaa in aan usii wado oo aan hor aan usii anfaqaado fikrada mase muhiimada aan ka lahayn in aan ka guuleysto haduu ilaahay idmo marka waxaa hadda aan ii muuqda in baahayaha gabdhaha qaar ay awal hore feedneed aan daboolay marka ilaahayna ay gorobsi anuu waxaan rajaynaa in ay kasoo bixi karo wixii awoodaya oo karaankeenaa si aan volontiir aan ugu shaqeeya gabdhaha injoogna waxaa u furan yahay gabar kastao u baahan in laga caayo dhinac kastane dhiskeeda ah waana u furan yahay waana kala shaqeynaa waana ku gorobsiinaa
ugu dambeyntii faaduma gabagabada barnaamijka madasha haweenka ayaan isla soo gaarnay bal ka waran muhiimada qoyska iyo bulshada ay u leedahay in gabdhaha wax la baro iyo mustaqbalka xaruntiina waxa ay hiigsanayso muhiimada waxbarashada gabdhaha u leedahay waa waxa aan u aasaasnay xaruntan oo lagu barto skayliska marka bulshada waxaan aan u sheegi lahaa in oo kamid qoysaska gabdhaha waxbarashada laga dhiirgeliyo oo laga wacigelina gabdhaha waxbartaan hadda sanadihii hore sanadahan see maahan sanadahan dambe waxbarashada gabdhaha aada loo xoojiyaa oo waxaa la arkay gabadhan waxbarata in ay saboort gareyn karto familkeeda ilmaheeda inay saboort gareyn karto saas oo kale community inay saboort gareyn karto gabadhii waxbaratay inay bulsho waxbarata ay tahay haweenkan waa laba dhabarta bulshada gabadhan hadday familkan ay wax u barto oo heer sare ay gaarto waxaa la ogaada in ay dhammaan baahayaha familka ay dabooli karto awoodna ay u leedahay soo marka waxaan u sheegi lahaa community mase bulshada soomaaliyeed in haweenka waxbarashada la wacyigeliyo oo lagu dhiirigeliyo inay gabdhaha waxbarashadooda sare loo qaado in ilaa p h d in la gaarsiiyo oo master digreega bachelor digree iyo heerka ay rabto in gabadha ay la gaarsiiyo taas oo kale qof ilmaha yarar markay wax soo baranayaan hooyaday wax kusoo bartaan hooyaday afka soo bar marka hooyo dhisan oo wax soo barta haday ilmo ay dhashay waxaa meesha kasii baxaya waxbarashada ilmaha in oo lasii xoojiyo oo ilmaheeda ilmo waxbarteen oo dhinac kasta ay ka dhisan yihiin inay naqdaan hooyadan wax lasoo barin hooyada wax lasoo barin siinaba ahanba inkastoo aan lasoo bareen hooyo aan wax barinin anaga laakiin ayaga waxay isleeyihiin adi wax ma soo barna ilmaha wax sii bar fikradooda way fiican yihiin maamooyinka laakiin aniga waxaan sii barna in ilmaheena wax lasii baro oo gabdhaha wax soo barteen in ilmahooda la kontaroolo oo iskoolaha lagu kontaroolo oo waxbarasho inay aada intay ay kontaroosho hooyadan wax barin hooyada wax barta see maahan tan wax barata waxay kontarooli kartaa caruurtooda waxbarashadooda meesha ay marayaan waxbarashada waxay kasoo ziyaadi waxay kasoo nqmusqaami waxay dhan waa ogaadan kartaa marka haddii la umbaargaray haweenka waxaa isleeyahay in ay ka bixi karto baahayaha haweenka ay ka jira dhankooda marka anaga waxaan go-aankeena ah mase ina aan gaarno hadabkeena ah in gabar wax barnin lawaayo gabarkaas ay waxbarto gabar kastana day waxbarashada oo nidaamiga ay weyso ina iskaylaska aan barno marka muhiimadeena intaas waay waxaan rajayn in aan noo suurtagalo oo gabdhaha in waxbarashada lagu dhiirgeliyo oo la imbaar garay in aan diyaar aan u nahay aan u shaqeyno everydayna si volontiir aan ugu shaqeyno gabar kastana waxbarashada diyaar u tahay in aan soo dhaweyno oo waxbarashada garab aan ku siino tii jaamacad aan rabtana aan ololeyno heer jaamacad aan gaarsiino tii dugsi sare rabtana heer dugsi in aan adabkeed baan u sameyno aan qoreen baan u sameyno aan gaarsiino tii iskiilis rabtona iskiiliskeeda aan ku daboolno oo baahaheeda aan barno marka mustaqbalka waxaan rajeynaa in ogeen uu meelo badan uu gaaro isteeda badan uu gaaro waxbarashadiisa in degmooyin koonfurga badan uu gaaro aan soon ka forgareyno needhiska mase baahihii ay u qabaan waxbarashada gabdhaha taasna waa rajeyneynaa hadafkay ugu weyn aan injigan u asaasay waa antaas taasna waxaan rajeynaa dab ilaahay ina ii suurtagelayso oo waxbarashada gabdhaha aan gabdho badan oo koorsooyin badan aan soo saari doono mustaqbalka dab ilaahay idmo ayagana gabdhaha wax sii bara inay gabdho kale ay wax sii bari karaan oo ayagana ay koorsooyin kale ay soo saari karaan gabdho kale wax sii barta ay soo saari karaan marka hadafkeenna waxaa rajay in ilaa ilaah noo rumeeyo aan bulshadan aan garab aan kasii halno oo haydaha ay sabood garayaan gabdhaha waxbarasha in aan garab aan kasii halno haddaba ilaahay aytno adnaan kaaga maxcelinaynaa jaaniska ay siisay in aan waxqabadka in joogmiso waxqabadka waxbarashada aan u qabno bulshada in ay aan soo bandhigno aan si fiican aan kuugu sharaxo waana dhowhay soo dhawow insha alla waa maasantahay koonta dambe insha alla intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka waxa uu toddobaadkan ku saabsanaa muhiimadda qoyska iyo bulshada ay u leedahay in gabdhaha wax la baro waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay faadumo cali iimaan madaxa ururka u dooda xuquuqda gabdhaha soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo